bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axadda taariikhdu ay ku aasaysan tahay toddoba-iyo tobanka bisha setembar sannada labada kun toddoba-iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan maleeshiya ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa saaka weerar waxa ay kula wareegeen deegaanka kalabeer ee ka tirsan gobolka hiiraan halkaas oo ay fariisin ku lahaayeen ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya iyo sidoo kale kuwa maamulka hirshabeelle goobta la weeraray ayaa ah il dhaqaale oo ay leeyihiin maamulka hirshabeelle marka laga hadlayo goobaha ay ku qaadaan lacagaha canshuuraha ee laga qaada gaadiidka isaga kala goosha qaybo ka mid a gobollada dalka soomaaliya weerarka aruurnimadii hore ee saaka ee al-shabaab halkaasi ku qaadeen ayaa ku bilowday sida wararkaaynu ku helayno hub aada u xoogan oo al-shabaab goobta ah ay la beegsadeen waxaana xigay dabadeed rasaas xoogan oo labada dhinac u dhexaysay inta la xaqiijiyey shan askari oo ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya ayaa lasoo sheegaya inay ku geeriyoodeen dagaalka halka sidoo kale u jira khasaare soo gaaray dhinaca al-shabaab oo ay dadka deegaanka tilmaameen in gaadiid ay wateen ay ku qaateen waxyaabihii khasaaraha ee soo gaaray sidoo kale agab aan badnayn ayaa la sheegay in halkaasi al-shabaab ay ka qaateen iyadoo ay gacanta ku dhigeen goobtii dagaalka uu ka dhacay waxaana looga itaarroonaaday dagaalkaasi ciidankii dowladda soomaaliya ee fariisiinka halkaa ku lahaa kuwaasoo la sheegay inay u boqooleen dhinaca iyo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sidoo kale weerarkaasi la mid ah ayaa lagu qaaday fariisiin ciidanka dowladda ay ku lahaayeen deegaanka jawiil ee gobolka hiiraan waxaana la tilmaamay sidoo kale afar askari inay ku dhinteen dagaalka halkaasi ka dhacay sidoo kalena khasaarooyin kala duwan ay soo gaareen kooxdii al-shabaab oo aan la haynin tirada dhabta ah ee weerarka saaki kaga geeriyootay labada dhinac ee ay ku qaadeen al-shabaab al-shabaab ayaa waday muddooyinkii lasoo dhaafay weeraro kedis ay ku qaadayaan fariisimada ciidamada dowladda waxaana ugu horreeyey kii ay ku qaadeen deegaanka buulaguduud ee gobolka baay halkaasoo khasaarooyin kala duwan ay ka geysteen waxaa xigay saddex iyo tobankii bishan kii ay beled xaawo ku qaadeen oo ay kula wareegeen qadar saacada ah ayagoo mar damba halkaasi isaga baxay waxaana xigay kii shalay ay ku qaadeen deegaanka ceelwaaq ee gobolka gado halkaasoo sidoo kale khasaarooyin kala duwan ay ku gaarsiiyeen ciidamo ka tirsan kuwii maamulka jubbaland iyo dowladda ee halkaasi ku sugnaa ayagoo muddo kadibna halkaasi isaga baxay sidaasake ayaa sidoo kale waxa ay weerar ku qabsadeen deegaanka kalabeerka ee gobolka hiiraan halkaasoo la tilmaamay in khasaarooyin kala duwan ay ka geysteen al-shabaab iyadoo halkaasina ay tahay goob il dhaqaale u lah maamulka hirshabeelle faahfaahino dheeraad ayaa waxa ay kasoo baxayaan weerar lagu dhaawacay taliyihii waa taliyaha ciidan waa taliyaha ammaanka ee maxkamadda sare ee maamulka puntland ee magaalada boosaaso halkaasoo habeenimadii xalay a la sheegay in kooxo hubaysan ay ku dhaawaceen goob aan sidaasi kaga fogeen maxkamadda waxaana la tilmaamay in rag baskoolado ku hubaysan dhaawac ay u geysteen taliyahaasi ciidamada ammaanka ee maamulka puntland ayaa goordab oo halka ay gaareen ku guulaysan inay gacanta kusoo dhigaan kooxihii ka dambeeyay weerarka waxaana sidoo kale ay sheegeen inay ku dadaali doonaan sidii ay kusoo qaba lahaayeen raggaasi waxaana magaalada boosaaso ka soconaya baaritaano lagu baadigoobayo dadkii ka dambeeyay weerarka lagu dhaawacay taliyihii maxkamadda magaalada boosaaso al-shabaab ayaa tiro dhowr jeer hore waxa ay ka sameeyeen magaaladaasi boosaaso weeraro ay ku bartilmaameysanayeen shakhsiyaad ka tirsan xubnaha sarsare ee maamulka puntland ee gobolkaasi bari maxamed cabdulaahi suleymaan ayaa haatan lasoo sheegaya xaaladiisa caafimaad in ay kasoo reynayso kadib dhaawicii habeenkii xalay ahaa loogu geystay magaaladaasi halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer taliska booliska gobolka awdalna waxa uu ka warbixiyey dad ay xabsiga u dhigeen diidista lacagta shilinka somalilan oo laga diiday qeybo ka mida deegaanada maamulkaasi iyagoona tilmaamay in shirkado gaar ah haatan la bartilmaamaysaday sidoo kalena la dhigay xabsiga taasina ay ka dambeysay amar ka soo baxay xukuumadda somalilan sida uu sheegay taliyaha waxa uu tilmaamay in arrintani ay kaga gollan yihiin sidii loo xakamay lahaa inaan la diidin lacagaha shilinka somalilan oo ay diidayaan shakhsiyaad uu sheegay in ay dana gaara leeyihiin taliyaha
waxaa kolay noo yimi riboodo lagaga cabanayo lacagtii somalilaanta oo dad badan ay soo sheegeen inay diideen shirkadaha ay ka mid tahay shirkadda aloog ee layrka iyo shirkadda biyaha ee shaabo waxaa xidxidhan dad ka mida dadkii lacagtaa diiday lacagtii qaranka ee somalilaanta shilin somalilantii way diideen shan boqol dadkan waanu soo xidhxidhnay qaar ka mid ah sharcigaanuna horgeynaynaa haddii ilaha yidhaahdo insha allahu tacaala dadweynaha reer buurame ee nabadda jaal waxaanu ka codsanaynaa inay nala shaqeeyaan ganacsatada iyo shirkadaha kuwaa la midana waxaanu ugu digaynaa waxaanu uga digaynaa inaanay ummadda kula kicin in la diido lacagtii qaranku waa dembi ciddii diidanada tallaabo sharaya ayaanu ka qaadaynaa ciidanka boliiskuna wuxuu ku amran yahay ciddii lacagta qaranka ka hor timaada inuu gacan bira ku qabto gacan bira
dowladda federaalk soomaaliyana waxa ay ugu baaqday madaxweynaha cusub ee maamulka hirshabeelle inuu wanaajiyo xiriirka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada uu la leeyahay sidoo kalena dadka ku dhaqan deegaanada maamulka hirshabeelle ay maamulka kala shaqeeyaan sidii uu kaga soo kaba lahaa dhibaatooyinkii hore usoo gaaray ayadoo deegaano ka mid ah maamulkana haatan gacanta ay ku hayaan weli dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaaba maxamed cabdi waare madaxweynaha cusub ee maamulka hirshabeelle ayaa markii la doortay kadib waxa uu sheegay inuu noqon doono shakhsi isu soo dhoweeya dadka deegaanada maamulkaasi ku dhaqan waxa uuna tilmaamay in ay tahay midani guul usoo hoyatay shacabka reer hirshabeelle waare oo aan rajo badani ka lahayn markiisii hore qabashada xilka madaxtinimada maamulkaasi ayaa dowladda federaalk ugu baaqay in aysan la safan murashax gooni ah sida hore uu sheegay balse maahayn shakhsi la filayay ku guulaysashadiisa inuu noqon doono hogaamiyaha maamulka hirshabeelle waare ayaa waxaa magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ahna xarunta maamulkaasi ku dhaariyey maalintii shalay kadib markii uu ku guulaystay doorashada madaxtinimada gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi iyadoo sidoo kale dhaarinta kadibna khudbad deer uu halkaasi ka jeediyey ku sheegay inuu wanaajin doono xiriirka maamulkiisa iyo dowladda dhexe iyo sidoo kale kuwa maamul goboleedyada madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhinaciisa u diray hambalyo ku aadan doorashada ka dhacday magaaladaasi iyo hanaanka loo soo agaasimay waxauna sheegay inay ka turjumayso dhaqaajinta arrimaha federaalka iyo hirgelintiisa dowladda ayuu sheegay in ay sare u qaadi doonto sidii lagu dhaqangeli lahaa arrinta federaalka maamul goboleedyada dalka ayaa sidoo kale u hambaliyeeyey hogaamiyaha cusub wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay gacan ka sii doonto maamulka hirshabeelle sidii uu kaga kaba lahaa dhibaatooyinkii hore u gaaray mar walbana diyaar ay u tahay in ay kor u qaaddo si uu la mid noqdo maamulada kale ee dalka ka jira magaalada qartuum ee dalka suudaanna waxaa ka dhacaya shirarka baarlamaanka igaada oo ay soomaaliya ku matalayaan xubno ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka mahad cabdalla cawada sidoo kale xubnaha la socda waxaa ka mid ah mudanayaal ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya oo kale ah ikraam waa xildhibaanad ikraam cabdiraxmaan suge iyo sidoo kale cabdirashiid xidiga kulanka ayaa ah mid diiradda lagu saaraya amniga iyo sidoo kale waxyaabo kale oo dhowr ah oo looga hadli doono muddada uu soconayo waxaana shirkan ahmiyadda u leeyahay soomaaliya ka warramay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya mahad cabdalla cawad oo ka warbixinayay waxyaabaha ay ka filayaan inuu kasoo baxo shirkan baarlamaanka igad ay ku leeyihiin magaalada qartuum
waxaa sharaf weyn noo ah inaanu annagoo wafdi heer qaran ah oo ka soconna golaha shacabka aanu kasoo qayb galno shirweynaha golaha fulinta ee uur goboleedka igad iskaashigiisa baarlamaan iyo sidoo kale kulanka guddoonka baarlamaanada igad oo ka dhacaya dalkan suudaan ee aanu walaalaha nahay lix iyo tobanka ilaa iyo siddeed iyo tobanka bisha kulankan oo runtii isugu jira labadaa qaybood golaha fulinta iyo kulanka guddoomiyaasha waxaa runtii lagu qaadaa dhigi doonaa arrimo badan oo mandiqadan geeska africa ee aanu degannahay ee iiga khuseeya sida amnigiisa waxa weeye noloshiisa deegaan ama climateka cimilada oo runtii aada iyo aada noo saameeya arrimaha oo ganacsiga iyo isu socodka muwaadiniinta degan geeska africa arrimahaas iyo arrimo badan oo kale ayaa runtii lagu taaban doonaa wafdigan oo ka socda golaha shacabku waxay ka kooban yihiin xubnaha sida tooska ah nooga matala baarlamaanka iigad oo uu ka mid yahay xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig xildhibaan ikraam yuusuf xirsi iyo xildhibaan cabdiraxmaan axmed suge howlwadano kale oo ayaguna ka tirsan baarlamaanka ayaa nala socda waajibkaas qaran ayaanu u nimid oo aanu u joogi doonaa maalimahaas ugu dambeynna wafdi hordhac waa wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ku wajahan dalka maraykanka ayaa habeennimadii xalay ahaa gaaray waddankaasi waxaana wafdiga hordhaca hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya yuusuf garaad cumar iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda wafdigan ayaa waxa uu ka qaybgeli doonaa kulamo hordhaca oo ka dhici doono dalka maraykanka gaar ahaan magaalada new york waxaana kulamadan ay yihiin kuwa diiradda lagu saari doono arrimo dhowr ah waxaana sidoo kale ugu soo horeeyay kulan ay maanta dalkaasi kaga qaybgeli doonaan wafdiga uu hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda kaa u dhexeeya muslimiinta iyo sidoo kale dalka maraykanka waxaana xigi doona kulamo kale oo si gaargaar ah ula yeero doono ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa lagu wadaa dhowaan inuu gaaro dalka maraykanka si uu kaga qayb galo shir lagu wada lix iyo labaatanka bishan inuu ka dhaco waddankaasi maraykanka kaasi oo ah shirka ururada waa shirka qaramada midoobe oo halkaasi ka qabsoomi doona warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhegaysanaya waa naga intaa anigoo ah maxamed nuur amiin ayaa idiin soo saaray idiin akhrinaya intaynu dib u kulmayno mar kale nabadgelyo